wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baraawe ku qabatay tababar ku saabsan maareynta saldhigyada booliiska oo loogu talagalay taliyaasha iyo taliyo ku-xigeenada saldhigyada booliiska ee maamulka koonfur galbeed tababarkan oo socon doona muddo saddex maalin ayaa lagu qaadan doonaa cashiro la xiriiro habka maareynta saldhigyada agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed yaasiin cabdulaahi ayaa ka waramaya tababarkan isagoo ugu baaqay ka qaybgalayaasha tababarka in wixii la baray ay bulshada ugu adeegaan oo ku saabsan in la tababaro aqoontooda sare loo qaado saraakiil ka tirsan qaybta guud ee gobolka shabeellada hoose guud ahaan taliyayaasha saldhigyada maanta halkan waxaa nala jooga qaar ka mid ah taliyayaasha saldhigyada degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkan shabeellaha hoose qayb ka mid ah iyo saraakiil kale ka howlgasha degmadan baraawe suu taliyaha sheegay tababarkan dhowr faa'iiduu leeyahay mid ugu horeyso oo ah in aqoontii at least sare loo qaado oo la kordhiyo tan labaad oo ah saraakiisha kala duwan ka shaqaynaysay guud ahaan gobolkan maadaama nin walba degmuu joogo shaqo ku mashquulsan yahay in at least ay is arkaan sidoo kalena dhexdooda saraakiisha inay aqoonta isweydaarsadaan si ay bulshada ula macaamilaan ciidankay xukumaan sidii loola jaan qaadi karo horumarada ka jira degmo walba gaashaanle cabdi ibraahim taliyaha guud ee ciidanka booliiska maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiintii kale ee ka qaybgalay tababarkan ayaa sheegay in uu muhiim u yahay taliyaasha iyo taliya ku-xigeenada saldhigyada booliiska sidii saldhigyada iyo taliyayaashooda iyo ku-xigeenadooda iyo dhammaan saraakiishu ee runtii loo horumari lahay hadday ahaa lahayd aqligooda iyo aqoontooda iyo tayadooda ee kulankaani wuxuu ku saabsan yahay sidaas xaqiiqdii saldhigyadu degmooyinka wuxuu u yahay muhiim waa meeshii qof kasta oo maanta dhibanaah uu ugu soo hormarayay
aad iyo aada halkan muhiim ugu tahay in maanta saraakiisha gobolka shabeellaha hoose saldhigyadooda halkan ay isku yimaadaan ay u qaataan aqoon isweydaarsigan degmadan baraawe inay halkan ay ku qaataan aadan ugu faraxsanahay waa wax muddo aan soo wadnay tababarkan ayaa wax badan ka bedeli doona aqoonta taliyayaasha iyo taliyo ku-xigeenada ka howlgalo saldhigyada booliiska maamulka koonfur galbeed soomaaliya